bsm اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين والصlaة والسلام عlى رasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم اllahma وفqna min الأqوال والأعmaal lma تحibه وترضى waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda afar iyo sideetanaad ee suuraةu huud allah waxau ihi subxaanه وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط الله waxau ihi سبحaaنه وإلىa مدينa أي وأرسلnaa waxaanu u diray إلىa مدينa ree madiyan waxaanu u diray akhaahum walaalkood baanu u diray shucayba shucayb ahaa qaala waxau idhi markaa shucayb yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruh yaa qowmi reetolkayow ucbudu llaaha ilaahay keligii caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin macbuud xaqihi hayruh oon alla ahayn macbuud xaq lagu caabudo oo allaah aan ahayni idiinma sugnaanin walaa tanqusu lmikyaala miisida aad wax kala miisanaysaan ha nuqsaaminina waalmiisaana miisaankana ha nuqsaaminina oo almikyaal waa wixii galaanka iyo waxyaabaha la midka ah lagu beegayay ama lagu miisayey miisaankuna waa kii kafadda iyo miisaanka kilogaraamka iyo waxa la midka ah lagu miisaamayey allah waxau yihi walaa tanqusuu ha nuqsaaminina almikyaala miisidii iyo walmiisaana miisaankii midna ha nuqsaaminina waayo inii araakum bikhayr inii anigu ayaa uu ku yidhi shucayb waxaa laynooga xikaayoonayaa hadalkuu nebi shucayb qoomkiisa kula hadlay waxa uu ku yidhi innii anigu araakum waxaan idinku arkaa bikhayrin khayr waxaan idinku arkaa dee ladnaan iyo barwaaqo iyo maal dad haysta ayaan idiin arkaa wa innii anigu akhaafu waxaan idinka baqayaa calaykum idinka cadaaba yowmin maalin cadaabkii ayaan idinka baqayaa maalinkaasoo muxiitin idinkoobaya oo idin hareereynayo meelna aydaan uga baxsan karayn waa maalinka qiyaame ama maalinka la cadaabayo labadaba waa lagu fasiray wayaa qowmi reetolkayow awfuu oofiya almikyaala miisida aad wax kala miisanaysaan oofiya waalmiisaana miisaankana oofiya bilqisti cadaaladna ku oofiya oo walaa tabkhasuu ha ka nuqsaaminina annaasa dadka ha ka nuqsaaminina ashyaaahum shayadooda waxyaabaha ay leeyihiin dadka ha ka nuqsaaminina oo ashyaaahum waxa soo gelaysa xuquuqdii dadka oo dhan xisan wa macnaa waxyaabihii la kala miisanayey ama la ysku miisaamayey iyo xuquuqihii kale dadku ay isku lahaayeen qofna xaqiisa ha ka duudsiin walaa tactaw hana fasahaadinina fi lardi arlada dhexdeeda mufsidiina xaala atiin kuwa fasahaadinaya baqiyat llaahi ilaahay wuxuu idiin baaqi yeelay ee xalaasha iyo khayrka ah ay maa abqa allaahu lakum alla wuxuu idiin baaqi yeelay ayaa khayrun idin khayr badan lakum idinka in kuntum haddii aad ahaateen mu'miniina kuwa rumaynaya yacni waxa alla idiin soo reebay oo xalaasha iyo tayibaadka ah ayaa idinku filan oo idinka kaafinaya xaaraanta iyo nuqsaaminta miisaanka wamaa ana aniguna maan ahaanin calaykum korkiina bixafiidin mid idin ilaalinaya oo gaadh idinka haya dee anigu mayhi xilkaygu waa gaadhsiin waanan idinsoo gaadhsiiyey qaaluu waxay yidhaahdeen yaa shucaybu shucaybow asalaatuka ma salaadaada salawaatukana waa la akriya oo jamac ah iyo mufrad labadaba asalaatuka ma salaadaada ayaa ta'muruka ku amraysa an natruka inaanu ka tagno maa yacbudu waxay caabudayaan aabaa'unaa aabbayaashay waxay caabudayaan aw an nafcala aw an natruka ama inaanu ka tagno ma salaadaadaana faraysa an nafcala inaanu ku samayno fii amwaalinaa xoolaha yaga maa nashaau waxaan u doonno oo natrukadaas hore ku cadaf una soo qadar oo macnuhu waxa weeye ma salaadaadaa ku amraysa inaanu ka tagno waxay aabbayaashayo caabudayeen iyo inaanu ka tagno xoolaha yaga sidaanu doonno inaanu ku samayno macnuhu waa sidaas marka haddaad natruku usoo qadari weydo ta dambe macnaha ayaa noqonaya aw an nafcala fii amwaalina maa nashaa salaadaaduma waxay ku faraysaa inaanu xoolaha yaga waxaanu doonno ku samayno muraadkuna sidaa ma aha muraadku waxa weeye xoolahooda siday doonaan bay ka yeelaan marka inaanu taa ka tagno oo adigu aadna kaantaroosho taa sidaa iyo sidaa sameeyood ku tasarufto xoolaha yaga ma sidaasay salaadaada ku faraysaa marka natrukadaas usoo qadar qaaluu waxay idhahdeen yaa shucaybu shucaybow asalaatu kama salaadaada ta'muruka ku faraysa an natruka inaanu ka tagno maa yacbudu waxay caabudayaan aabbaa'unaa aabbayaashayo waxay caabudayaan inaanu isaga tagno aw an natruka ama inaanu isaga tagno an nafcala inaanu ku samayno fii amwaalinaa xoolahayaga maa nashaau waxaanu doonno ma salaadaadaana faraysa inaanu asnaamtiina isaga tagno xoolaha yagaanu sidaanu doono ka yeelanayna sidaana aanu ka dayno onu isaga tagno innaka adigu shucaybow la anta adigu alxaliimu kii dulqaadka badnaa baa tahay alrashiidu ee hanuunsanaa halkaasi waxaa la yidhi waa min baabi tahakumi walistihzaa yacni ma aha daahirka sidaa ay cibaaradu u taallo muraadkoogu ma aha wax kalaa u qarsoon ma aha macnahoodu inay leeyihiin dee nin caqli badan oo dulqaad badan oo wanaagsan baa tahay ma sidaasaad nafaraysaa sidaa uma jeedaan ee waxay u qarinayaan waa jees jeese caqli iyo rash iyo rushdi midna ma lihid oo waxay ka dhigan tahay inay ku sifaynayaan bicagsi maa dahar waxan muuqda cagsigiisa ka soo horjeeday ku sifaynayaan oo ibnu cabaas waa kii lahaa waxay u jeedaan sida jamalkuba xaashiyada hoose uu kusoo qadarayo inaka laanta safiihu lgaawi waxay doonayaan inay yidhaahdaan kii maangaabka ahaayee hallowsanaa baa tahay laakiin waxay ugu qarinayaan iyagoo ku jeesjeesaya dee ninkii fiicnaaye caqliga badnaa baa tahay waana asluub macruufahoo qofka adoo ku jeesjeesaya fariid baa taha laga yaabaa inaad tidhaahdo waxaanad u qarinaysaa doqon baata marka dee ahlu naarkaba duq inaka anta alcasiizu lkariim qofkii ahlu naarka waata lagu odhanaya duq dhandhami cadaabka inaka anta alcasiizu lkariim waxaa tahay ninkii qaaliga ahaa ee sharafta badnaa ee karaamada badnaaye waayahe maanta iska celi wax looma jeedo inuu cize iyo karaamo leeyihi cize iyo karaama halkay usoo maraysaa naar baaba lagu tuurayaaye laakiin waa tahakum iyo sukhriya waa lagu jeesjeesayaa siduu adduunka isaguba ugu jeesjeesi jiray muminiinta marka inaka la anta alxaliimu arashiid waxay u qarinayaan caqli iyo garaad malihid ee masalaadaada waxaad nafaraysaa qaala waxau ihi markaa yaa qowmi reetulkayow ara'aytum bal ka warama in kuntu haddii aan ahaaday calaa bayinatin xujo cad korkeed haddaan ku sugnaaday xujadaasoo min rabbi rabbigay xaggiisa ka ahaatay oo warasaqanii rabbigay u arsaaqay minhu xaggiisa uu iga arsaaqay risqan arsaaq arsaaqdaasoo xasanan wanaagsan oo xoolo xalaalana uu i siiyey xujo cadna aan ku suganahay hee dee atasharuuna bi miyaa igu jeesjeesaseen jawaabka usoo qadar macnaha bal waxaa ka warantaan haddaan xujo cad ku dul suganahay ilaahay risiq xalaalana i siiyey dee miyaa igu jeesjeesaysaan inaad ii qirtaan soo may ahayn waxau idhi wamaa uriidu mana doonayo an ukhaalifakum inaan idiin weydaarto ilaa maa kii anhaakum aan idiin diiday canhu maaga in uriidu ay maa uriidu ma doonayo ila alislaaxa hagaajin mooye wax kale ma doonayo ma staطactu intaan awoodo wamaa tawfiiqii waafajintayda khayrka lay waafajinayaana may ahaanin ilaa billaah ay ilaa biicaanat illaah ilaahay kaalmayntiisa uu iigu kaalmaynayo mooyaane si kale ma ahanin waafajintayda khayrkuna oo allunbaa i waafajinaya ee xoog iyo xeeladan idin dheerahay ma aha calayhi ay cala allah ilaahay korkiisa uunbaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi ay ila allah alle xaggiisa uunbaan uniibu u noqonayaa wayaa qowmi reetolkayow laa yajrimanakum yaanu idinku xambaarin shiqaaqii khilaafkayga aadi khilaafaysaan eed idhinac maraysaan yuu idinku xambaarin uu sabab idinku noqon oonu idinka sabsiin an yusiibakum inuu idin haleelo milu maa shay oo kale kaasoo asaaba haleelay qowma nuuxin nuux qoomkiisii aw qowma huudin ama huud qowmkiisii ree caad aw qowma saalixin ama saalix qowmkiisii ree hamuud wamaa qowmu luutin luud qowmkiisiina may ahaanin minkum idinka bibaciidin kuwa idinka durugsan wakhti ahaan iyo makaan ahaanba zamaanan wa makaanan oo xilligii la halaagayna idinkama durugsano waa idin dhow yahay goobtii lagu halaagayna idinkama foga ee wastakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista uma tuubuu ilayhi dabeed xaggiisa u noqda waayo ina rabbii rabbigay raxiimunkii addoommadiisa u naxariista weeyi waduudun ee u jacayl badan addoommadiisa iyo awliyadiisa waduudna waa bimacna alwaadi oo bimacna alfaacila ama bimacna almawduud oo bimacna almafcuul ah marka haddii laga macneeyo waduudka bimacna alfaacil waa huwa alwaadu liwliyaa'ih waa allaha awliyadiisa iyo axbaabtiisa u jacaylka badan soo noqodkay usoo noqonayaan waa ilaaha ku jecel haddii bimacna almafcuul laga macneeyana huwa almawduudu ladaa awliyaa'ih addoommadiisa iyo awliyadiisa agtooda waa ka laga jecel yahay marka marna waa ka isagu jecel marna waa ka laga jecel yahay addoommadiisa agtooda ee addoommadiisu ay jecel yihiin qaaluu waxay yidhahdeen yaa shucaybu shucaybow maa nafqahu anaku fahmi mayno kaiiran wax fara badan oo mimaa kii a taquulu aada leedahay way isdiidsiinayaan wax badanood ku hadlaysa anaku garan mayno ayaa ay yidhaahdeen shucaybow waa shucaybo lagu naanayso khatiibu lambiyaa fasaaxada iyo hadal cadaanta alla ku arsaaqay waxaa shucayb loo yaqaanaa khatiibu lambiyaa haddana waxay leeyihin ku fahmi mayno dee qofku waxa uu isdiidsiinayo ma fahmo mana garto amaba waxay u jeedaan annaku adduunyaanu naqaanaayo aakhiradanad ka sheekaynayso garan mayno qaaluu waxay yidhahdeen yaa shucaybu shucaybow maa nafqahu annaku fahmi mayno kaiiran wax fara badan oo mimaa kii a taquulu aada leedahay wa innaa anaku lanaraaka waxaanu ku aragnaa shucaybow fiinaa dhexdayada daciifan mid taag daranuun awood lahayn baanu kuu aragnaa walowlaa rahtuk haddii ko yacni qabiilkaaga iyo reerkaagu aanay jiri lahayna la rajamnaaka dhagax baanu kugu dili lahayn reerkaaga iyo qabiilkaagaanu kaaga haybadaysanaynaa haddaanay jiri lahayn waanu ku dhagxin lahayn dhagax baanu kugu dili lahayn wamaa anta adigu maad ahaa nin shucaybow calaynaa annaka korkayaga bicasiizin mid sharaf kuleh iyo karaamo agtayada ma tihid qaala waxau idhin markaa shucayb yaa qowmi reetolkayow arahtii ma qabiilkayga ayaa acazu idinkaga sharaf badan calaykum korkiinna min allaahi ilaahay xaggiisa alle ma waxa idinkala weyn oo idinkala sharaf badan reerkayga iyo jilibkayga oo watakhadtumuuhu allena ma waxaa ka yeelateen waraa'akum gadaashiinna miyaa ka yeesheen dihriya mid dhabarka loo nisbeeyey macnaha mid waxaa lagu matelay wax dhabarka ama gadaal laga tuuray oo ruuxu waxaanu dan iyo muraad toona ka lahayne dib aanu ugu laabanayn ayuu dhabarkiisa ka tuuraa marka waxa uu ku yidhi ma reerkaygaa ilaahay idinka sharaf badan oo alla waxaa ka yeelateen wax xagga dambe laga tuuray oo kale sidaydaan waxba isaga saarayne dan iyo muraad aydaan uga lahay qaala waxau ihi yaa qowmi reetolkayow arahtii ma reerkayga ayaa acazo yacni qabiilkayga iyo jilibkan ka soo jeedo weeye ma jilibkayga iyo qabiilkayga ayaa acazo idinkala sharaf badan calaykum idinka korkiinna min allaahi ilaahay idinkala sharaf badan oo watakhadtumuuhu alle ma waxaa ka yeelateen waraa'akum gadaashiinna dihriya mid dhabarka laga tuuray oon dan iyo muraatoona laga lahayn ilaahay miyaa ka yeelateen tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ina rabbii rabbigay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan muxiitun kii koobay ee hareereeya weeyaane dhinacna aydaan u dhaafi karin wa yaa qowmi reetolkayow icmaluu camal fala calaa makaanatikum ay calaa xaalatikum xaaladiinna iyo dariiqadiinna ku camal fala inii aniguna caamilun waan camal falayaa xaaladiinna aa ku sugantihiin isaga camal fala aniguna xaaladaydaan ku camal falayaa maaha fasax loo siiye xumaanta laakiin waa goodi iyo hanjabaad halkii ugu dambaysayoo dee markuu ka quustay ayuu yidhi iska camal fala aniguna waan camal fali hadhowna waa la ogaan ka la cadaabaya iyo ka nabadgelaya sawfa taclamuuna wakti dambe ayaa ogaan doontaan man axadka yaatihi uu imanayo cadaabun cadaab cadaabkaasuu yukhziihi dulleeya iyo waman axadka huwa isagu kaadibun beenta sheegaya wakti dambe ayay kala caddaan doonaan wartaqibuu suga inii aniguna macakum idinka la jirkiinna raqiibunkii sugayaan ahay bal hadda waxa idinku dhaca iyo cadaabka soo degayana suga anna waa idinla sugayaa oo waa arki doontaan waxa idinku dhaca walamaa jaaa amrunaa arrinkayagii cadaabka ee qoomkan shucayb la cadaabaya markuu yimid najaynaa waanu badbaadinay shucayba shucayb waanu badbaadinay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu isaga la jirkiisa rumeeyey biraxmatin bisababi raxma naxariis sababteed baanu ku badbaadinay naxariistaasoo mina anaka xaggayaga ka ahaatay oo wa akhadat waxaa qabatay aladiina kuwii dalamuu dulmiga falayna assayxa qayladiibaa qabatay oo malagii ayaa samada kaga dhawaaqay oo fa asbaxuu dabeed waxay noqdeen fii diyaarihim guryahooda dhexdoodii ama degaankoodi iyo daarahooda dhexdoodii waxay ku noqdeen jaatimiina kuwa jilbaha u daatay oo kuududa kaan lam yagnaw fiiha ay kaannahum waxaabad moodaa lam yagnaw inaanay weligoodba ku nagaanin fiihaa daarahoodan iyo degaankoodan weligoodba inaanay degin baad moodaa sida loo baabi'iye in raadba looga reebin alaa hooyaay bucdaa ay abcad allah ilaahay ha fogeeyo bucdan fogeyn limadyana nimankaa reer madyan alla ha fogeeyo kamaa bacidad siday u fogaatay hamuudu reer hamuud siday u fogaadeen ee naxariista looga durkiyey cadaabna loogu fogeeyey sidaa reer madyanna ha loo fogeeyo weli waxaynu ku jiraa qisaskii ambiyada waana gebagabadii suuratu huod iyo qisaskii ambiyada kuwii ugu dambeeyey waxaa markaa aayaadka aynu akrinay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoogaga qisooday waa qisatu nabiy llaahi shucayb calayhi salaam maca qowmihi asxaabi madyan waa qisadii nebi shucayb iyo qoomkiisii ree madyan dhex martay madyan culimmadu lababa waa ku fasireen in la yidhaahdo madyan waa magaalo magaalooyinka ka mid ah oo waa ismu madiina waa magac magaalo marka waxaa loo qadarayaa marka madyan degaan iyo magaalo lagu macneeyo wa ilaa ahli madyan akhaahum shucayba nimankii reer madyanee dee degaankaa deganaa walaalkoodii xagga nasabka ka dhashee shucayb ayaanu u diray waxaa kaloo madyan lagu fasiray qabiila inay magac qabiilo tahay oo qabiiladii madyan loo jeedo markaana waxay noqonaysaa wa ilaa madyana qabiilada madyan waxaanu u diray akhaahum shucayban dee walaalkoodii ka dhashee shucayb ayaanu u diray shucayb sidii marka horeba sunnada iyo caadada ambiyadu ahayd dacwadiisii wuxuu ka bilaabay tawxiidka waayo dacwad aan tawxiid ku bilaabani yacni dacwad lugaada ku taagan ma aha oo sii jiri karta marka ambiyadu haddaad u fiirsato dacwadoodu kulli waxay ku wada bilaabmaysaa yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru qoomkaygiiow ilaahay keligii caabuda macbuud xaq lagu caabudoon alla ahayna idiinma sugna marka waa dacwatu ila tawxiid marka tawxiidka loogu baaqo ee shirkiga looga digo ayaa qoom walba iyo bulsho walba halkay ka bugto ee xumaanta ay kaga sugan tahay looga digaa oo nimankii qowmu luud halkii iyagoo anshixumada iyo dhaqan xumada ay kaga dhaceen kuwani arrin iyaduna dhaqan xumo xagga dhaqaalaha ay ku dhaceen reer shucayb yacni qoladan reer madyan ee nebi shucayb loo diray oo waxay nuqsaamin jireen miisaanka iyo miisidda marka marka hore kumuu bilaabin arrintii xumaanta iyo munkaraadkii inuu diido o yidhaahdo miisaanka iska hagaajiya laakiin tawxiidku ku bilaabay waayo tawxiid haddii la waayo camal saalixoo ku anfacaya iyo dembi laga tago wax kuu taraya dee midna ma jiro waayo asalkii iyo asaaskii diintaan joogin marka marka hore waa yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru marka tawxiid la helo ee shirki laga badbaado ayay imanaysaa wixii munkaraad iyo macaasi ah mujtamaca in laga sifeeyo oo looga digo marka tawxiidka markuu ugu baaqay dabadeed ayuu yihi walaa tanqusu lmikyaala waalmiisaan halkaa markaa ducaadda dersi baa ugu jiro oo had iyo jeer in culayska ay saaraan tawxiidka ugu baaqida ay ummadda ugu baaqayaan iyo shirkiga inay uga digaan oo markaa tawxiidka iyo shirkiga laga yimaado ayaa wixii kale dunuub iyo macaasi iyo dhaqan xumo ah ummadda looga digaa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay juhdi fara badan ku bixiyaan munkaraadka iyo macaasida oo tawxiidka iyo shirkiga laakiin ay ihmaaliyaan laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay waxaasoo dhan waxa aabba iyo asal iyo asaas u ah oo la-aantii aanay suurtogelaynba inuu camal kuu ansaxo waa tawxiidka iyo shirkiga in laga fogaado labadaa asal marka la yska saxo ilaahay keligii in la caabudo oon cibaadada cid kale lala wadaajin nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam wixii sharci iyo diin ah isaga lagu raaco lagaga daydo asalkaa marka la saxo ayaa wixii munkaraad iyo macaasi ah loo imanaya haddii kale dee nin haangun la dhaaminayo unbaa tahay qof aan tawxiidkiiba ku toosnayn qof aa shirkigiiba ka tegin oo ku dhex jira haddaad wanaag kasta farto haddaad xumo kasta u yacni waxa weeyaan uga digto dee asalkiiba ma hayo wanaagguu sameeyaana waxba u tari maayo oo dee waxa weeyaan walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun shirkigu camal oo dhan buu buriyaa marka waxba kuu tari maayo camal haddaad shirki ku jirto nebi shucayb waxa uu qoomkiisii ku yidhi inii araakum bikhayrin wa inii akhaafu calaykum cadaaba yowmin muxiiط markuu uga digay waxa weeyaan miisaankaas iyo wax kala miisashadaa ay nuqsaaminayeen markuu uga digay ayaa wuxuu xasuusiyey nicmaday haysteenee ilaahay uu siiye tabaaraka wa tacaala oo ah dad ladan oo barwaaqaysan inay ahaayeen cibaadada ilaahay la caabudayo iyo mahadnaqa iyo shukriguna iyadoo dadka uu wada saaran yahay haddana waxa kasii xag jiruu si gaara usii saaran yahay dadka alla wuu nicmeeyey marka wuxuu leeyahay maxaaba idiin baahiye ood uga baahan tihiin miisaan la nuqsaamiyo waabad wanaagsan tihiin oo khayr baa ku sugan tihiin dhaqaalaa haysataan xoolaa haysataan uma baahnidin marka inii araakum bikhayr wuxuu xasuusinayaa nicmada iyo xoolaha alla uu siiyey oo waxa uu leeyahay xoolaha iyo nicmada ilaahay uu idin siiyey abaalgudkeeda ha ka dhigina dee inaad ka kufridaan oo ka gaalowdaan oo dadka xuquuqdooda adoodsidaan waxa uu yihi walaa tabkhasu nnaasa ashyaaahum waa caam iyadoo miisaanka iyo miisidu ay soo gelayso ayaa haddana waxay caam yeelaysaa guud ahaan dadka mu'miniinta ah ninna xaqiisa inaana duudsiin ruux walba halka alla u dhigay kii cilmi alla uu siiyey kii caqli uu siiyey kii cuud u siiyey kii camal kale uu siiyey waxa weeyaan wadcu alashyaai fii mawaadiciha shay walba halkiisa ku habboon inaad dhigto dadkana nin walba xaqiisa iyo meesha alla uu dhigay aanad korna u dhaafin hoosna aanad uga dhigin marka walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum iska ilaali qof ilaahay wax siiyey inaad u diiddo oo aad ka anfido oo aad tidhaha wax alle wuxuu yahay ma jirto waa nooc tanakur ilaahay deeqdiisi iyo fadligiisii aad diidaysood la dagaalamayso waxa uu nebi shucayb yidhi baqiyat llaahi khayrun lakum sow idinmaan diidin inaad miisaankii iyo wixii la miisayay aada nuqsaamisaan waxa alla idiin soo reebay ee xalaasha iyo dayibaadka alla idiin ogol yahay ayaa idiin khayr badan mujaahid waxa uu yidhi taacat llaahi khayrun lakum taabicigii weynaaye aimada mufasiriinta ugu waaweyn ka mid ahaa mujaahid ibnu jabr isagu waxau yihi baqiyat llah ay taacat llaahi khayrun lakum ilaahay aacadiisaa idin khayr badan waxaase ka caamsan oo waxa weeyaan munaasabada laga hadlayana munaasab ku ah maa abqa allaahu lakum waxa alla idiin baaqi yeelay diin iyo dunyaba ee laydiin ogol yahay ayaa idiin wanaagsan intaasi markay dhex martay ayaa waxay yidhaahdeen yaa shucayb waa salawaatuka asalaatuka labadaba waa la akhriyay salawaatuka iyo salaatuka laakiin riwaayadeenna xabsadu waa asalaatuka mufradka asalaatuka ta'muruka an natruka maa yacbudu aabaa'una aw an nafcala fii amwaalina maa nashaa inaka la anta alxaliimu arashiid shucaybow ma salaadaadan aad tukanayso ayaa ku faraysa inaannu waxaanu caabudi jiray isaga tagno ama inaannu iska dayno inaannu xoolaha yaga sidaannu doonno ka yeelo innaka la anta alxaliimu arashiid shucaybow ninkii dulqaadka iyo caqliga badnaa baa tahay saynu hore u sheegnay ma doonayaan inay ammaanaan laakiin waa tiiqtiiqsi iyo ku jees-jees waxaanay u jeedaan caqli iyo garaad midna ma lihid innaka anta safiihu lghaawi ayay u qarinayaan waanay dhacdaa waa asaaliibta luqada waa ka mid qof in lagu tilmaamo iyadoo loo jeedo bicagsi maa wasifa bih waxaa lagu tilmaamay cagsigiisa kasoo horjeedkiisa isagoo muraadku u yahay oo imika waxay ku tilmaameen alxaliim arashiid waxaanay u jeedaan sifaadka kasoo horjeeda oo asafiihu alghaawi waayo dee waa gaalo aan nebiga sharafkiisaba aqoonsanayn waa kuwa xagga dambe ka tilmaami doona ee odhan doona waxa weeyaan reerkaagaanu kugu daynayna qiimaba nalama lihid agtayada dabeed waxa uu ku yidhi shucayb yani bal wanaagga iyo qaab wanaaggu ula doodaya eeg yaa qowmi araaytum ambiyada doodooda iyaga iyo uumkooda dhex maraysa waxaa laga qaadanayaa asluub wanaagga qofka daaciga ah haddaad markaaba ku cadhooto dadkood sara kacdo ood inta lagu yidhiba limilaabkee tidhaahdo dee xil iyo dacwad gudan mayse bal inta hadal ay kolba dhinac kaga dhufanayaan iyo siduu ugu jawaabaya eeg deganaanshaha iyo ludfiga iyo dabacsanaanta iyo cadhala-aanta mar walba yaa qawmi waa k waa erey latiif ah reerkaagiioo ka eryanayoo kale dhagax baanu kugu dilaynaa haddana mar walba inaad ku tiraa tolkaygiiow waxaan idin leeyahay waxaa laga yaaba inay kugu adkaan lahayd oo dee ama iskagaba dhex tegi lahayd ama adna aad qoriga u qaadan lahayd laakiin ambiyada ilaahay dawadinka arkaya wax kastoo lagu sameeyey yaa qawmi yaa qawmi waxaan ahayn ma laha waa hadal yacni ludfi iyo dabacsanaan iyo raxmadi ka muuqato waxa uu hi ree tolkayow bal waxaa iiga warantaan haddaan ku suganahay xujo cad oo allay siiyey haddii ilaahay igu arsaaqay risiq xalaaloo wanaagsan miyaa igu jeesjeesaysaan markaasa haddana waxa uu yidhi wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu waxaanaan idiin diidayo idinma weydaaranayo waayo dee dariiqii iyo dhaqankii ambiyaday ahayd inaan qowlkooda iyo ficilkoodu iskhilaafin marka waxa uu leeyahay anigu waxaanaan idiin diidayo nin idiin weydaaranayo o idiin dabamaraya ma ihi sidaa darteed ayaa waxa u habboon qofka daaciga ah ee ilaahay diintiisa u taagan in afkiisa iyo uurkiisa iyo ficilkiisa iyo qowlkiisu ay iswaafaqaan oo dadka waxa uu u diidayo isagu uu noqdo qofka ugu horreeye ka taga waxa uu dadka farayana ka ugu hor sameeya uu noqdo si uu u noqdo tusaale wanaagsan oo lagu soo hirto oo dadka hogaamiya oo hanuunka u horseeda waxa uu yihi in uriidu ila lislaaxa ma staact hagaajin aan idin hagaajinayo mooye muraad kale melihi ujeeddadaydu waa inaan idin hagaajiyo wamaa tawfiiqii ilaa billaah calayhi tawakaltu wa ilayhi uneeb yatajaradu can alxawli waalquwa anaa waxaan sameeyey anaa awoodle iyo gebgeb ma jirto yacni xoog iyo xeelad labadaba waa ka beri noqday wuxuu yidhi waafajinta wanaag iyo khayr lay waafajinayaa waa ilaahay iyo kaalmayntiisa uun maaha aniga xoogayga iyo xeeladayda waayo allah haddaanu ku waafajin taayir kuu rogman maayo tallaabana qaadi mayse wamaa tawfiiqii ilaa billaah markaasaa waxa u ihi calayhi tawakaltu wa ilayhi uneeb isaga keligii baan tala saartay keligii baanan u noqonaya in badan bay ina soo martay taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu lxasra shay in la dambaysiiye ay ahayd marka lasoo hormariyo xasri bay faa'iideynaysaa iyo koobis lagu gaar yeelayo macnuhu markaa waxa weeye calayhi ay cala allaahi laa calaa gayrih ilaahay oo keliya ayaan tawakaltu tala saarta wa ilayhi laa ilaa hayrihi uniib isaga xaggiisa oo keliyaan u noqonayaa meel kale ma ahe markaasaa waxa uu ku yidhi qoomkaygiiow laa yajrimanakum shiqaaqii an yusiibakum milu maa asaaba qowma nuuxin aw qowma huudin aw qowma saalix wamaa qowmu luutin minkum bibaciid wuxuu yidhi ree tolkayow khilaafka ay khilaafaysaan ee colaadinaysaan ee iga durkaysaan yuu idinku xambaarin inuu idinku habsado umamkii hore wixii ku habsaday reer nuux iyo ree huud iyo qowmu saalix iyo qowmu luut wixii helay yaanay idiin sababin inuu idin helo khilaafkaadi khilaafasan yuu idin sababin ey rumeeyo iraaca weeyi oo diinta u hogaansama wastakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi ina rabbii raxiimu waduud rabbigiina dembi dhaaf weydiistaoo u noqda rabbigay waa mid addoommadiisa u naxariista oo u jacayl iyo maxabo badan oo isagu jecel addoommadiisa addoommadiisuna ay jecel yihiin huwa alwaadu liwliyaaihi almawduudu ladaa wliyaa'ih waa ka isagu yani awliyadiis iyo addoommadiisa jecel addoommadiis iyo awliyadiisa agtoodana laga jecel yahay iyagu ay jecel yihiin qaaluu yaa shucaybu maa nafqahu kaiira mima taqulu wainaa lanaraaka fiina daciifa walowlaa rahtuka larajamnaaka wamaa anta calayna bicasiiz doodii iyo hadal badnaantii bay sii wadaan waxay yidhahdeen shucaybow annaku waxaanad ku hadlaysa garan mayno waa waxay isdiijiinayaan ilaahay keligii caabuda buu kuleeyaho isoo raaca fahmi mayno waxaad ku hadlaysaan bay yidhahdeen waxaanad ku hadlaysa shucaybow annaku ma fahmayno waxaananu kuu aragnaa mid taag daranun awood lahayn oo waxa weeyaan awood iyo xoog uu iskaa kaaya celiye aan lahayn weliba waxay yidhaahdeen haddii qabiilkaaga iyo reerkaaga aanaan kugu ilaalinayn dhagax baanu kugu dili lahayn adiguna korkayaga cize iyo sharaf kuma lihid markaasaa wuxuu ugu jawaabay bal eeg yaa qawmi marna kama cadhoonayo bal dulqaadka ambiyada iyo dabacsanaantooda ku dayo wuxuu yidhi qoomkaygiiow ma qabiilkayga ayaa ilaahay idinkala sharaf badan oo alla waxaa ka yeelateen wax dhabarka laga tuuray oo kale oo dan iyo muraad aydaan ka lahayd ma sidaasaa arrinkiinu noqday walle rabbigay waa ogyahoo wuu koobay wax alla waxaa samaynaysaan hadduu koobayna dee wuu idinku abaalmarin oo waxaa mutaysateen buu idin marin markaasuu yidhi markay halkaa ka gaadhee uu arkay inaanay aayo lahayn ayuu yidhi icmaluu calaa makaanatikum innii caamil haddaba dariiqadiinna iyo xaaladiinna aa ku sugantihiin ku camal fala aniguna taydaan ku camal fali macnuhu waa lakum diinukum weliya diin idinku diintiinna iyo dhaqankiinaa leedihiin anna taydaan leeyahay mar haddaan idinka quustay tiinaa ku camal fala anna taydaan ku camal fali sawfa taclamuuna man yaatiihi cadaabun yukhziihi waman huwa kaadib wartaqibuu innii macakum raqiib laakiin waxa uu yidhi goodiga iyo gebagabadii ugu dambaysay walle wakhti dambea ogaan doontaan cidda cadaab dulleeya uu u iman doono iyo cidda been sheegaysa sayaclamuuna qadan man ilkadaabu lashir berray ogaan doonaan qofka beenaalaha xadgudbay ka u yahay ee kibraanigii barraad ogaan doontaan weeyi wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun kuwa dalamadeee dulmiga falay way ogaan doonaan marjica iyo masiirkaiyo meeshay u noqon doonaan wa ina aw iyaakum la calaa hudan aw fii dalaalin mubiin marka macnuhu waxa weeyi way caddahay cidda hanuunsan iyo cidda habowsan way kala caddahay cidda been sheegaysa iyo cidda run sheegaysa laakiin waxaa loo ibhaamiyo loo tilmaamayaa inay arrintaasi kala caddaan doonto oo wax yacni caadsaaran yahoo qarsoonaanaya inaanay ahayn oo maanta haddii laysku hayo berri inay kala caddaan allah waxau ihi markaa walamaa jaa amrunaa najaynaa shucayba wladiina aamanuu biraxmati mina waahadat ladiina dalamuu sayxa faasbaxuu fii diyaarihim jaatimiin alla waxau ihi markii arrinkaygii cadaabku uu yimid nimankaa ree madiyan amarkaanu ku halaagani markuu yimid dee shucayb iyo intii rumaysay raxmaddeedaanu ku badbaadinay aalimiintii dulmiga falay ee shirkiga ku dhacay ilan dulmiga ugu weynee la galaa waa shirki ina shirka la dulmun cadiim mushrikiintiina waxa qabatay qayladii oo samadaa lagaga qayliyey markaasay noqdeen guryahooda dhexdoodii kuwa ku baktiyo jilbaha u daatay kaan lam yaqnaw fiiha sidii waxaanay weligoodba degin oonay ku nagaan sida loo baabi'iye bar aanay uga fayoobeen wax ka muuqdaana aanuu jirin alaa bucdan limadyana kamaa bacidat hamuud ha fogaata madyan qabiilada madyan ha fogaata ee daalimiinta ihi siday ree hamuudba u fogaadeen waxaa la yidhi labadan waxa la ysugu shabahay waa litamaahuli cadaabihim cadaabkoodaa isku mid ahaa oo ree hamuudna waa qaylaa lagu qabtay dee ree madyanna waa tan lagu qayliyey walitaqaarubi diyaarihim degaankooduna waa isku dhowaa walitashaabuhi dunuubihim dembiyadooduna waa isku dhowaayeen ay galeen ee lagu ciqaabay walikownihim jamiican min alcarab labada qolobana asalkoodu waxa uu ka soo jeeday carab marka maadaama tashaabuha badani ka dhaxeeyo ayaa laysku shabahay oo wixii helay uu isku mid noqday alaa bucdan limadyana kamaa bacidat hamuud allah waxau ihi wailaa madyana akhaahum shucayban qaala yaa qowmi icbudu llah wa arsalnaa waxaanu u diray ilaa madyana ree madyan waxaanu u diray dadkii madyan deganaa magaalada la yidhaahdo ama wa ilaa madyana qabiiladii madyan waxaanu u diray akhaahum walaalkood baanu u diray shucayban shucayb qaala waxa uu shacayb yidhi yaa qowmi reetolkayow ucbudu llaaha ilaahay caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin macbuud xaq lagu caabudo hayruhu oon allaah ahayn oo walaa tanqusuuha nuqsaaminina almikyaala miisida iyo walmiisaana miisaanka labada midna ha nuqsaaminina waayo inii anigu araakum waxaan idinku arkaa bikhayrin khayr barwaaqa iyo ladnaan baad ku jirtaane ha dembaabin oo ilaahay mahadiya wa inii anigu akhaafu waxaan idinka baqayaa calaykum idinka korkiinna cadaaba yowmin maalin cadaabkii maalinkaasoo muxiitin idin koobaya oo idin hareereeya wa yaa qowmi reetolkayow awfuu oofiya oo dhammaystira almikyaala miisida dhammaystira iyo walmiisaana miisaanka bilqisti cadaalad ku dhammaystira oo walaa tabkhasu nnaasa dadkana ha ka nuqsaaminina ashyaaahum waxyaabaha ay leeyihiin iyo shayadooda ama xuquuqdooda ashyaa'ahum waxooga ay leeyihiin ha ka nuqsaaminina ee u dhammaystira qof walba waxa uu leeyahay walaa tabkhasu nnaasa dadkana ha ka nuqsaaminina ashyaaahum ashyaadooda iyo waxyaabahooda ay leeyihiin iyo xuquuqdooda ha ka nuqsaaminina ama ha noqoto dee waxaan la kala miisanayo laysku miisaamayo ama xuquuqda kale dadka dhex marta ha noqdee qofna xaqiisa ha duudsiina ee u waafeeya oo u dhammaystira oo walaa tacthow ha fasahaadinina fi lardi dhulka dhexdiisana ha fasahaadinina mufsidiina xaale atiin kuwa fasahaadinaya baqiyat llah ilaahay wuxuu idin reebay ay maa abqa allaahu lakum min alxalaal waxa alla idin baaqi yeelay ee xalaasha iyo ayibaadka ah ayaa khayrun idin khayr badan lakum idinka in kuntum haddii aad ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniina wamaa ana aniguna ma ihi calaykum idinka korkiinna bixafiidin mid idin ilaalinaya oo gaadh idinka haya ma ihi ee anigu dee waan idin soo gaadhsiinayaa uun khiyaarkana idinkaa leh qaaluu waxay yidhaahdeen yaa shucaybu shucaybow asalaatu kama salaadaada ayaa ta'muruka ku amraysa an natruka inaannu ka tagno maa kii yacbudu ay caabudayeen aabaa'unaa aabbayaashayo aw an nafcala aw an natruka ama inaannu ka tagno an nafcala inaannu ku samayno fii amwaalinaa xoolahayaga dhexdooda maa nashaau waxaannu doonno inaannu xoolahayaga sidaannu doonno ka yeelo taa inaannu ka tagno asnaamtiina aanu ka tagno ma salaadaadaana faraysa innaka adigu shucaybow la anta adigu alxaliimu kii dulqaadka badnaa baa tahay alrashiidu ee hanuunsanaaye waxay u jeedaan kii aan caqliga lahayn ee lunsanaa baa tahay bay u jeedaan oo u qarinayaan oo waa istihzaa qaala waxau ihi markaa shucayb yaa qowmi reetolkayow ara'aytum bal ka warrama in kuntu haddii aan ahaaday calaa bayinatin xujo cad korkeed haddaan ku suganahay oo min rabbii rabbigay xaggiisa ka ahaatay oo warasaqanii rabbigay igu arsaaqay minhu xaggiisa uu iga arsaaqay risqan risquu igu arsaaqay risiqaasoo xasanan wanaagsan oo ayib oo xalaal ah haddii sidaa xaalku yahay ataskharuuna bi oo miyaa igu jeesjeesaysaanuun wamaa uriidu mana doonayo an ukhaalifakum inaan idiin weydaarto ilaa maa kii anhaakum aan idiin diiday canhu isaga in uriidu ay maa uriidu ma doonayo ila alislaaxa hagaajin mooye wax kale ma doonayo ma stadactu in alla intaan awoodee karaankaygu yahay wamaa tawfiiqii waafajintayda khayrka lay waafajiyaana may ahaanin ilaa billaah ilaahay icaanadiisa iyo kaalmadiisa mooye wax kale ma ahaanin oo xoogaygiiyo xeeladayda ma aha calayhi ay cala allaah alle korkiisa uun baan tawakaltu tala saartay wa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa uun baan uniibu u noqonayaa wa yaa qowmi reetolkayow laa yajrimannakum yaanu idinku xambaarin shiqaaqii khilaafkayga aad khilaafaysaan an yusiibakum inuu idin haleelo midlu maa asaaba wixii haleelay oo kale qawma nuuxin nuux qowmkiisii aw qowma huudin ama huud qowmkiisii aw qowma saalixin ama saalix qowmkiisii wamaa qowmu luutin luud qowmkiisiina may ahaanin minkum idinka xaggiinna bibaciidin kuwa ka durugsan xilli ahaan iyo goob ahaantoona yacnii goortii la halaagay iyo goobtii lagu halaagay midna idinkama foga wastakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista uma tuubuu dabeed u noqda ilayhi ay ilaa rabbikum rabbigiin xaggiisa u noqda waayo ina rabbii rabbigay raxiimunkii addoommadiisa u naxariista weeyi waduudun ee u jacayl badan addoommadiisa iyo awliyadiisa ama iyagu ay jecel yihiinoo huwa almawduudu ladayhim qaaluu waxay yidhaahdeen yaa shucaybu shucaybow maa nafqahu ana ku fahmi mayno kaiiran in fara badan oo mimaa kii ataquulu aad leedahay wa innaa anaguna lanaraaka waxaanu kuu aragnaa shucaybow fiinaa dhexdeeda waxaanu kuu aragnaa daciifan mid taag daran inaad tahay walowlaa rahtuka ko yacnii qabiiladaada iyo reerkaagu haddaanu jiri lahayn la rajamnaaka waanu ku rajmin lahayn oo macnaha dhagax baabaanu kugu dili lahayn wamaa anta adigu maad ahaanin shucaybow calaynaa korkayaga bicasiizin mid sharaf ku leh maad ahaanin qaala waxau idhi shucayb yaa qowmi reetolkayow arahtii ma reerkayga ayaa acazu idinkaga cizi iyo sharaf badan calaykum idinka min allaahi ilaahay ma reerkaygaa idinkaga sharaf badan agtiinna xagga alleh oo watakhadtumuuhu allana ma waxaad ka yeelateen waraa'akum gadaashiinna dihriya mid xagga dambe laga tuuray oo dhabarka loo nisbeeyey miyaad alla ka yeelateen oo macnaha ma waxaad noqoteen kuwo aan ilaahay waxba iska saarayn sidii shay xagga dambe laga tuuray oo kale miyaad sidaa ka yeelateen inna rabbii rabbigay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan muxiitun kii koobay weeyi wayaa qowmi reetolkayow icmaluu camalfala calaa makaanatikum xaaladdiinna aa ku sugantihiin isaga camalfala innii caamilun aniguna xaaladaydan ku camalfalayaa sawfa taclamuuna waxaanad ogaan doontaan man axadka yaatiihi uu iman doono cadaabun cadaab cadaabkaasoo yukhsiihi dulleeya iyo waman axadka huwa manku kaadibun been sheegaya wartaqibuu suga bal hadda waxaa idinku dhaci doona innii aniguna macakum idinka la jirkiinna raqiibunkii sugayaanahay bal hadda amarka alla suga anna waan idinla sugayaaye walamaa jaaa goortuu yimid amrunaa amarka yagii halaagooda aanu amarnay markuu yimid najaynaa waanu badbaadinay shucayba shucayb iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu maca shucaybin shucayb la jirkiisa biraxmatin bisababi raxma naxariis sababteed baanu ku badbaadinay raxmadda oo mina annaka xaggee ka ahaatay oo wa akhadad waxa qabatay aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay asayxatu qayladii baa qabatay oo fa asbaxuu dabeed waxay noqdeen fii diyaarihim guryahooda dhexdoodii jaasimiina kuwa jilbaha u daatay oo kuududo oo baktiya bay noqdeen kaan lam yaqnaw fiiha kaannahum kaanadani waa mukhafafa min ahaqiila isamkeedana usoo qadaro kaannahum waxabad moodaa nimankaas lam yaqnaw weligoodba inaanay ku nagaan fiihaa daarahooda iyo degaankooda weligoodba inaanay degin baad moodaa sida loo baabi'iyeen wax uga hadhin alaa bucdaa alaa hooyaay abcad allaahu usoo qadar ficil masdarka nasbiya abcad allaahu allaha fogeeyo bucdan fogayn limadyana nimankaa reer madyan allaha fogeeyo kamaa bacidad siday u fogaatay hamuudu reer hamuudba siday u fogaadeen walaqad arsalnaa muusaa biaayaatina wa sulطaanin mubiin halkanna waxaynu ka gelaynaa qisadii nebi muuse calayhi salaam maca qowmih iyadoo mukhtasaroo gaaban waana qisada ugu dambaysa qisaskii ambiyada ee suuratu huud aynu kusoo marayna faraha badnaa waa qisadii ugu dambaysay khaatimada allah waxau ihi walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waanu diray muusaa nebi muuse ayaanu diray biaayaatinaa aayaadkayaga iyo mucjizaadkaanu siinay baanu la diray iyo wa sulطaanin xujo iyo daliil baanu la diray daliilkaasoo mubiinin cad ilaa fircawna fircoon baananu u diray iyo wa mala-ihi madaxdiisii iyo kooxdiisii oo fatabacuu dabeed waxay raaceen mala-u fircawn fircoon madaxdiisii iyo madaxyaweyntiisii waxay raaceen amra fircawna fircoon taladiisii iyo amarkiisii bay raaceen wamaa amru fircawna fircoon arrinkiisiiyo taladiisuna may ahaanin birashiidin mid hanuunsan ama waxa weeyaan wax hanuuninaysa may ahaanin oo birashiidin ay bimurshidin talo wax hanuuninaysa oo wax hagaajinaysa may ahaanin ama birashiidin mid hanuunsan oo hanuun leh taladaasi may ahaanin yaqdumu wuu horkacayaa fircawn qowmahu qowmkiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame siduu adduunyadaba u horkacaayey ayuu aakhirana u horkacayaa qoomkiisii oo fa awradahum waxa uu ku arooriyey qoomkiisii fircawn annaara naartii buu ku arooriyey wa bi'sa allayleh waxa xumaaday alwirdu aroor almawruudu oo loo arooro almaqsuusu bidami annaar ta waxa weeyaan ceebaynta iyo damiga lagu googeynaya lagu gaaryeelayaana waa naarta ay ku arooreen wa utbicuu waxa la raaciyey fii haadihi tani adduunyada ah waxa lagu raaciyey lacnatan nacdal naxariista rabboo laga durkiyey oo malaa'ig iyo mu'miniin iyo waxa weeyaan kullu man yalcan lacnad bay adduunyada ku raaciyeen wa yowma alqiyaama qiyaamadana nacdal baa la raaciyey oo lacnad adduunyo iyo mid aakhiro ayaa ku kulantay bi'sa alla ilaah waxaa xumaaday alrifdu cadiyad iyo siin laysa siiyo almarfuudu oo laysa siiyo taasaa ugu xumaatay macnaha cadiyad iyo wax laysa siiya taasaa ugu xumaatay oo laba lacnadood in laysku raaciyo tu adduunya mid aakhiro ama bisa waxa xumaaday alriftu kaalmo laysku kaalmeeyo almarfuudu oo laysu kaalmeeyo taasaa ugu xumaatay macnaha in laysku raaciyo oo kaalmoba looga dhigay kaalmona maahee lacnad adduunye iyo tii aakhiro in laysku raaciyey alla ilaah wax laysu raaciyo taasaa ugu liidata weeyi dalika min anbaai lquraa naqusuhu calayka minha qaa'imun waxasiid allah waxa uhi daalika madkuurkaa lasoo sheegay oo qisaskaa ambiyada iyo umamkoodii soo dhex maray nebi nuux laga soo bilaabo ilaa muuse oo lagu soo gebagabeeyey qisaskaa lasoo sheegay min anbaa'i alquraa magaalooyinkaas ambiyada loo diray wararkoodii weeyi oo naqusuhu waanu kaaga waramaynaa calayka adiga korkaaga nebi allow waanu kaaga qisoonaynaa minhaa magaalooyinkaa waxa ka mid ah qaa'imun mid taagan oo iyadoo dadkeegii ay dabargo-een aahaartii iyo raadadkeygii ay taagan yihiin sidii madaa'in saalix iyo meelahay deganaayeen oo kale waxasiidun iyo mid la goostay oo sidii bal la daaqay ama la goostay oo kale aan waxba ka taagnayn oo xasiidka waxaa la yidhaha waa bimacna almaxsuud waa faciilo bimacna almafcuulo waa balka ama caleenta marka midhihii laga gurto dee inta la gooyo xoolaha loo dhigo marka degaanada iyo magaalooyinkaasi qaarna waa sida balka ama caleentaa la gooye ee xooluhu ay daaqeen oo yacni aanay wax raadii ka muuqan qaarna dadkii waa la dabargooyey laakiin daartoodii iyo aahaartii iyo amaakintay deganaayeen ayaa wax kasii taagan yihiin oo sii muuqda wamaa dalamnaahum alla waxau yidhi annaku maanaan dulmin walaakin ha yeeshee dalamuu iyagaa dulmiyey anfusahum nafahooda dulmiyey oo halaagaanu halaagnay kamaanu gardarrayn ee iyagaa galabsaday famaa aknad kamay deeqin canhum iyaga aalihatuhum ilaahyadoodii allatii taasoo yadcuuna ay beriyeen ama ay caabudayeen min duuni illaahi alla sokadii min shayin ay shay a waxba aalihadii iyo asnaamtay ilaahay sokadii caabudayeen waxba kamay tarin oo cadaabkii alle kamay difaacin lamaa jaaa markuu u yimid amru rabbik rabbigaa amarkiisii yacnii amarkii ilaahay markuu yimid ee cadaabkooda aalihaday isku dhejinayeen ay ku tacalluqayeen ilaahay hayrkii waxba umay tarin wamaa zaaduuhum aalihadaa iyo asnaamtaasi umay kordhin hayra tatbiibin halaag iyo khasaare mooye wax kale umay kordhin allah waxau ihi wakadalika ahdu rabbik wakadalika ay mila dalika alahdi almadkuur qabashadaa lasoo sheegay oo kale yacnii umamkaa ambiyadoodii beeniyey sida loo qabtay oo kale ayaa akhdu rabbik rabbigaa qabashadiisu ay ahaatay idaa akhada alquraa magaalooyinka marka uu qabto walxaal hiya magaalooyinkaasi daalima ay daalimo tahay oo ay dulmi fashay ina akhdahu alle qabashadiisu aliimun ay mu'limin mid waxanuujisa weeyi shadiidun oo daran qaryadana dee waxaa loo jeedaa ehelkeedii oo gidaarada iyo dhagaxyada lama qabane idaa akhada alquraa ay ahla alquraa oo min baabi xadfi mudaaf wahiya daalimatun ay daalimun ahluha waxa dulmiga falay gidaarada maahee waa ehelkeeda oo waxaa la yidhaha waa min tacbiiri almaxalli wa iraadat alxaalli yacni maxalkiibaa la cabiray dadkii deganaa baana loo jeedaa oo kuwa cuquubada iyo cadaabka uu ku rumoobaya ugu horeeya waa dadka intaan degaankaba la gaadhin alla waxau ihi inna fii dalik madkuurkaa lasoo sheegay oo qabashadaa iyo cuquubta umamkaa lagu fuliyey a waxa ku sugan inna fii dalik qabashadaa lasoo sheegay waxa ku sugan la aayah calaamad iyo astaan baa ku sugan lagu cibro qaatoo lagu waantoobo yay ugu sugan tahay liman mid bay ugu sugan tahay kaasoo khaafa ka cabsooda huwa manku cadaaba alaakhira aakhira cadaabkeeda ka baqa ruuxa cadaab aakhiro ka baqaya alla ilaha calaamo uu ku cibro qaato ayaa cadaabka umamkaa ugu sugan alla waxau ihi daalik aakhiradaas yoomka aakhiro oo qiyaamada laga warramayo waxaa laga fahmayaa alaakhirada marka daalik maalinkaa qiyaamaha ama aakhiro la tegayaa yowmun maalin weeyi maalinkaasoo majmuucun lasoo ururinayo lahu ay lixisaabi xisaabka maalintaa dhacaya loo soo ururinayo annaasu dadka ama lahuda laamta bimacnaa fii ka dhigo daalik yoomkaa qiyaamaha ama aakhiro yowmun yowm weeyi oo khabar iyo mubtada isaga dhig yowmka oo majmuucun lasoo ururinayo lahu ay fiihi dhexdiisa annaasu dadkii lasoo kulminayo wadaalika kaasi yowmun maalin weeyi maalinka oo mashhuudun la xaadirayo oo yashhaduhu alkhalaa'iqu kulluhaa khalaa'iqda oo dhan ambiyadii la diray umamkii loo diray makhluuqaad oo dhamme ay kulmayaan dad iyo duunyaba xata albahaa'im allah waxau ihi wamaa nuakhiruhu maalinkaa qiyaame dib uguma dhigayno ilaa liajalin ilaa muddo darteed mooyaane muddadaasoo macduudin la tiriyey muddo tirsan oo cayiman oo alla uu qoondeeyey muddo musamo oo la magacaabay darteed ayuunbaa dib loogu dhigayaa oo muddadaasi dee waa inta ajasha adduunyada ka hadhay maalmaheeda iyo saacadaheeduna waa tirsan yihiin saacadda qiyaama xilliga ay dhacaysaana waa tirsan tahay marka muddo macduuda oo la tiriyo oo la qoondeeyo magacaaban darteed ayuunbaa dib loogu dhigayaa maalintay dhammaatana waa dhacaysaa alla waxa uhi yowma wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalin xasuusi maalinkaasoo yati uu imanayo maalinkaasoo yati uu imanayo huwa yowmkaa qiyaamuhu la takallamu ma hadlayso nafsun nafina ma hadlayso ilaa biidnih ilaahay idankiisa mooyee nafina hadli mayso fa minhum dadkii markaa waxaa ka mid ah shaqiyun mid guul daraystay oo halaagsamay iyo wa saciidun mid guulaystay oo waxa weeyaan dee wanaag iyo guul helay fa ama aladiina kuwii miyaa shaquu guul daraystay fa fi naari naarta dhexdeeda ayaa ay ku sugnaadeen oo lahum waxa ugu sugan fiihaa naarta dhexdeeda zafiirun qaylo dheer iyo wa shahiiqun hiinraag waxaa la yidhaha zafiirka walu nahiiqi alximaar dameerku marka uu ceeyo ciddii cidiisa munkarka ee waxa weeyaan aadka u qaylada dheer leh qaylada awalkeedaa hore qaaqdaa hore dheer ayaa la yidhahdaa zafiir marka uu nafaska iyo neefta dib u soo ceshadae codka uu caloosha kusoo celiyana hiinraagga dambe feedhaha yani waxaa weeye codkiisa uu ka baxayana waxaa la yidhaha shahiiq markaa zafiirku waa qaylada hore dheer ee qaaqda uu odhanayo soo celinta dambena waa shahiiq marka lahum waxaa ugu sugan fiihaa naarta dhexdeeda zafiirun qaylo dheeroo taa dameerka oo kale ah iyo wa shahiiqun hiinraag hoose oo feedhaha iyo laabta ka baxaya ayaa u sugan khaalidiina xaala ay ku waarayaan fiihaa naarta dhexdeeda maadaamat isamaawaatu waalardu samooyinka iyo cirarku intay daa'imsan yihiina ay jiraane ay joogaan waxaa la yidhi waa asluub min asaaliib alcarab waxaa la doonayo in la yidhaah weligiiba waa abadi oo ma baaba'ayo in lagu maalo maadaamat isamaawaatu waalard waxa uu taagnaanayaa inta cirkiiyo dhulku taagan yihiin macnaha waa abadi oo weligii yani la jari maayo ama joogsan maayo ama baabi'i maayo weeye oo hada daa'imu dawaama asamaawaati waalard waa bimacna ta'biid baa la ydhaha waxa abadiga ah marka muddo mucayana laguma xidhayo eh weligood waa ku waarayaan weeyaan waa kuwii gaalada ah ilaa maa shaaa rabbuk ay ilaa man shaaa midka uu doona mooyaane rabbuka rabbiga maada yani hayru caaqilka inta badan ku dhacda iyo manta yani caaqilka ku dhacdaana way ismaxaldegaano waa laysku bedelaa mawaadicda marka imika maadan culimmadu waxay ku fasiraan waa bimacnaa man waxaanu istinahani u noqonayaa sida ibnu jariir aabari iyo ibnu kaiir iyo keyrkoodba ay rajaxeen ibnu cabaasna uu tilmaamay waxay ku istinahani wuxuu ku dhacayaa calaa cusaati lmuslimiin ila naarta waxaa wadagelaya gaaladii iyo mushrikiintii iyo dad muslimiinahoo iyagu muwaxidiin ahaa laakiin kabaair iyo dembiye waaweyn xambaartay ayaa wadagelaya marka dee gaaladu way ku waaraysaa laakiin muwaxidiintu ku waari maayaan oo marka lasoo nadiifiye macaasidii laga soo maydho jannaday ku dambaynayaan marka waxa istinuhu ku dhacaya waa cusaada muslimiinta macnuhu markaa waxa weeyi way ku waarayaan weligoodba ilaa maa shaaa rabbuk ay ilaa man shaaa rabbuk cidda rabbigaa uu doono mooyaane oo cusaadii muslimiinta ah kuwaasun baan iyagu ku waaraynoo dee aakhiritaanka laga soo saarayaa marka lasoo daahiriyo inna rabbaka rabbiga facaalun waa mid samayn badan oo u falid iyo yeelid badan limaa yuriidu waxa uu doonayo ilaahay waxa uu doonayo mid u samayn badan oo u fali og weeye oon cid alla cid ka xijaabaysa ama ka hor joogsan karta aanay jirin haadihi alaayaat ilaahay wuxuu inoogu tilmaamay qisatu muusa maca qowmih oo mukhtasar ah wuxuu rabbi markaa tilmaamay qisadaa kooban ee nebi muuse iyo fircoon iyo mela'iisii dhex martay oo suwarka qaarkoodna lagu faahfaahiyey halkanna lagu soo koobay inuu ilaahay nebi muuse u diray fircoon iyo qoomkiisii isagoo mucjizaad iyo xujooyin cadcad raaciyey marka biaayaatina waxaa looga jeedaa mucjizooyinkii nebi muuse lagu karaameeyey rasuulnimadiisa rumaynaysay ayaa looga jeedaa oo walaqad aataynaa muusa tisca aayaatin bayinaat marka yacni gacantii caddaanaysay iyo ushii iyo baa looga jeedaa iyo aayaadkii la midka ahaa wa sulطaanin mubiin xujada iyo daliilka cadna waxaa looga jeedaa markuu la doodayo fircawn iyo qoomkiisa xujooyinkii cadcadaaya uu kaga gar helay ee uu kula garamayey uu kula doodayey ayaa looga jeedaa wa sulطaanin mubiin alla wuxuu tilmaamay markaa in mala-ii fircawn ay taladii fircoonuun raaceen dee talada fircoonna mid la mahadiyo lagu hanoono may ahayn waxaanay u ahayn dee qoomkiisii wuxuu uhor yani wuxuu u horseeday naar inuu ku arooriyo fa awradahum nnaar wa bi'sa alwirdu lmawruud waxaa laga cabiray ficil maadi fa awradahum nnaara iyadoon weli dee suurtiiba dhicin oon aakhiro iyo cadaabkii dambee weynaa la gaadhin ee abadiga ahaa cadaabulqabrigii mooyaane annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya kaa gelin horiyo gelin dambeba loo bandhigaya waa cadaabulqabrigiie kii naarta iyadoon la gaadhin haddana waxaa loogu tilmaamay ficil maadi sidii wuxuu dhacay waxaa la yidhi waxaa asluub asaaliibta carabiga ah ka mid ah yacni waxa weeyaan in laga cabiro maadi waxa dhicitaankiisa la hubo oo cubira bilmaadi litaxaquqi wuquucih waxa maadi looga cabiray dhicitaankiisaa la hubaa oon shaki lahayn sidaa darteed qiyaamadii iyadoonay dhicin ayaa ficil maadi laga cabiraya ataa amrullah amarkii ilaahay waa yimid dee weli muu imanoo qiyaamadii may dhicin laakiin waxaa la tilmaamayaa inay hubaal tahay dhicitaankeedu oo aanay dheeldheel iyo dhalanteed midna ahayn marka maadi waxaa looga cabiray imika fa awradahum nnaar waa litaxaquqi lwuquuc waxaa la tilmaamay in adduunyo iyo aakhiro labadaba lacnad lagu raaciyey wax la raaciyo oo la siiyana waxa ugu balaayo iyo baas badan labadaa laysu raaciyo lacnada adduunya iyo lacnada aakhira ah dabeed alla wuxuu tilmaamay qisooyinkaa laga soo qisoodoo dhan nebi nuux ka soo bilow ilaa ta nebi muuse oo lagu gunaanaday inay tahay magaalooyinkii iyo umamkii ambiyada loo diray wararkoodii inay tahay nebi maxamedna looga qisoonayo waxa alla uu tilmaamay minhaa qaa'imun waxasiid waxaa ka mida magaalooyinkaa kuwa taagan waxaa looga jeedaa kuwa iyagoo dadkoodii la halaagay haddana degaanadooda raadkoogii uu baaqi sii yahay oo dee astaamihii iyo calaamadihii degaankooda lasii arkayo oo degaanadoodii ay wax kasii baaqi yihiin iyo waxasiid kuwa sidii bal ama caleen la goostoo la cunay aan waxba ka muuqan dad iyo degaantoona oo baaba-ay alla wuxuu tilmaamay nimankaa waxaa helay inaanu dulmi ahayne gar inay toonay gardarro ahayn wamaa dalamnaahum walaakin walaakin dalamuu anfusahum iyagaa dulmi falay iyagaa shirki ku dhacay markaasaa ilaahay u ciqaabay asnaamtoodii iyo shirkigoodiina waxba uma tarin dabeed alla wuxuu tilmaamay wakadalika ahdu rabbika idaa akhada alquraa wahiya aalima ina akhdahu aliimun shadiid ilaahay umamkaa lasoo sheegay qowmu huud iyo qowmu nuux iyo qowmu luud iyo qowmu hamuud yacni umamkaa lasoo sheegay siduu alla u qabtuu u ciqaabay oo kale ayuu ilaahay dad markay dulmi falaan u qabtaa oo qabashada ilaahay waa taasoo kaleo taasaa tusaale u ah qabashadiisuna waa daran tahay ina badsa rabbika la shadiid ilahay qabashadiisu waa daranta nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi ina allaha la yumli liaalim xata ida akhadahu lam yuflithu uma qara'a qowlahu tacaala wakadalika ahdu rabbika ida akhada alqura wahiya aalima ina ahdahu aliimun shadiid rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam ilaahay ninka daalimka ah iyo dadka dulmiga fala wuu u seeto dheereeyaa oo wuu u kaaidayaa ilaa muddo waa la sabaansabaa waa loo seeto dheereeyaa laakiin ilaahay markuu qabtay gacan ilaahay galaan ma sii daaye ilaahay cidna kama furfuri karto qabashadiisuna waa daranta nebigu xadiidkaa markuu akhriyey ayuu aayadana akhriyuu kusoo halqabsado aayaddan uu ku fasiray oo waxau ihi qabashada ilaahay waa sidaasoo kale markuu dad qabto ina akhdahu aliimun shadiid dabeed alla waxa uu tilmaamay qabashada umamkaa hore la qabtay inay cibro iyo calaamadi ugu sugan tahay ninkii cadaabka aakhira ka cabsoonaya dabeed waxaa la tilmaamay bacdu mashaahidi yowmi alqiyaama mashaahidiiyo muuqaaladii qiyaamada wax ka mid a ayaa layna xasuusiyey oo alla waxa uu yidhi dalika yowmun majmuucun lahu nnaas wadalika yowmun mashhuud maalinkaa qiyaame waa maalin dadka lasoo kulminayo waana maalin lasoo wada xaadirayo dabeed alla waxa uu yihi dib uguma dhiganno maalinkaa ilaa liajalin macduud muddo tirsan oo mucayana mooye wax kale dib uguma dhiganno oo yacni inta ajasha adduunyada ka hadhay unbay baaqi tahe markay dhammaato dee waa dhacaysaa dabeed alla waxa uu yihi yowma yaati maalinka uu imanaya qiyaamuhu oo yati faacilka ku asturan dee huwa yowm lqiyaama u noqonaya marka maalinka uu qiyaamuhu imanayo laa takalamu nafsun ilaa biidnih naf juuq odhanaysaa ma jirto tu ilaahay u idma mooyaane laa yatakalamuuna ila man adina lahu raxmaanu wa qaala sawaaba ma hadlayaan axad ilaaha raxmaankii u idma mooyaane oo hadal hagaagsan ku hadla rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam waa kii lahaa walaa yatakalamu yowmaidin axadu ila rusul wa kalaamu rusuli yowmaidin allahuma slim slim maalintaa qof juuq odhan maayo rususha mooyaane rusushana hadalkoodu waxa weeye allah yowna badbaadi allah yowna badbaadi allah yowna badbaadi yacni rusushii rabbi uu soo diray ayaa hadalkoodu uu yahay ilaahayowna badbaadi cid kalena juuq ma leh waxay ka turjumaysaa oy tilmaamaysaa kurbada iyo cabsida maalintaa taagan siday u culus tahay ee aanay u fududayn dabeed alla wuxuu tilmaamay maalinta qiyaame dadkii waxay u qaybsamayaan laba qaybood shaqiyun wa saciid kuwa guuldaraystay iyo kuwa guulaystay waxaa la soo hormariyey ashqiyada markii la tirinaya dadka oo shaqiyun wa saciid marka meesha ay marayaan iyo abaalmarintooda la sheegayana waxaa la soo hormariyey ashqiyada fa ama aladiina shaquu dhinac waxaa kaga jira tarhiib iyo takhwiif cabsigelin si looga digtoonaado diin la-aanta iyo guuldarrada dhinacna waxaa la tilmaamayaa dee waa kasrada iyo farabadnaanta huwa aladii khalaqakum fa minkum kaafirun wa minkum mu'min laa yastawi asxaabu nnaari wa asxaabu ljanna maxaa had iyo jeer gaalada iyo asxaabu naarka iyo ashqiyada loo soo hormarinaya waa likasratihin waa farabadnaanta ay ka fara badan yihiin sucadada alla markaa wuxuu tilmaamay kuwii guuldaraystay naari inay hanti u tahay oo ay una sugan tahay qaylo dheer iyo hiinraag hoose waxba se taasi u tari mayso waxaana rabbi uu tilmaamay inay ku waarayaan inta cirarka iyo dhulalku ay daa'imsan yihiin macnaha waxaa looga jeedaa waa asluub carabiyahe weligood iyo allahooda waa ku waarayaan ilaa maa shaaa rabbuk cidda alla uu doono mooyaane cusaada muslimiinta iyaga waa laga soo saaraya waayo ina rabbaka facaalun limaa yuriid rabbiga waa mid falid badan oo waxa uu doono siduu doono u sameeya laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun isaga lama weydiiyo wuxuu sameeyo ee dadkaa la waraystaa oo la weydiiyaa walaa yakhaafu cuqbaaha godobteeda dambe iyo tixraacna ilaahay kama cabsoodo oo cidna ugama waabto ugama baqdo huwa yaxkum laa mucaqiba lixukmih isaga ayaa xukumo waxa uu doono cid ka daba iman kartaana dee ma jirto allah waxau ihi wallaahi laqad arsalnaa waanu diray muuse nebi muuse biaayaatinaa aayaadkaydii baanu la diray waa mucjizaadkiiy wa sulaanin mubiin xujo iyo daliil cad ilaa fircauna fircoon baanu diray iyo wamala-ihi madaxdiisii oo fatabacuu waxay raaceen madaxdii qowmu fircawn amra fircawna fircoon amarkiisi iyo taladiisii bay raaceen wamaa amru fircawna fircoon amarkiisi iyo taladiisuna may ahaanin birashiidin mid wax hanuunisa ama hanuun ah oo lagu hanuuno ama iyaduba hanuun leh may ahaanin taladiisu yaqdumu wuu horkacayaa fircawn qowmahu qowmkiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame oo fa awradahum wuxuu ku arooriyey annaara naarta ayuu ku arooriyey wabi'sa allaylehe waxa xumaaday alwirdu aroor kaasoo almawruudu lagu arooro aroor la arooro ka naartaa ugu xumaaday ciyaadan billaah in naar lagu arooro wa utbicuu waxaa la raaciyey fii haadihi tani adduunyada ay fii haadihi alxayaati adunyaa noloshan adduunyadana waxaa lagu raaciyey lacnatan nacdal baa la raaciyey naxariista oo laga durkiyo iyo wa yowma alqiyaamati qiyaamadaba iyo maalinta qiyaameba adduunyada iyo aakhiraba lacnad baa laysku raaciyey qowma fircawn bisa alla ilaahe waxaa xumaaday alriftu siin almarfuudu oo laysa siiyo yacnii siin wax laysa siiyo waxa ugu xumaansha badan laba lacnadood in la siiyo oo laysu raaciyey ama bi'sa riftu lmarfuudu kaalmo laysku kaalmeeyo waxa ugu xumaansha badan in laba lacnadood laysku raaciyey alla waxau ihi dalika min anbaa'i alquraa naqusuhu calayka minha qaa'imun waxasiid dalik madkuurkaa lasoo sheegay oo qisaskaa ambiyada iyo umamkoodii dhex martee laga soo warramay ihi min ambaa'i alquraa magaalooyinka wararkoodii weeyi magaalooyinkii ambiyada loo diray wararkoodii iyo qisooyinkoodii ku saabsanaa weeyi oo naqusuhu wararkaa waanu kaaga qisoonaynaa calayka adiga korkaaga nebi allow minhaa magaalooyinkaa ambiyada loo diray waxaa ka mid ah qaa'imun mid taagan oo weli raadadkii ay baaqi ka sii yihiin walow dadkii haba baaba'aane iyo waxasiidun ay maxsuudun kuwa la goostay oo baaba'ay oo sidii bal ama caleen la gooyey oo la daaqay baaba'ay oon waxba baaqi ka ahay macnaha waxay u qaybsamayaan degaanadii kuwa taagan oo raadadkoogii wax kasii baaqi yihiin oo maanta lagu cibro qaadan karoo la arki karo iyo kuwa baaba iyo burbur uu dhammaadoon waxba ka baaqi noqon dad iyo duunyo toona iyo degaan toona allah waxau ihi wamaa dalamnaahum maanaan dulmiin kuwa aanu qabanay walaakin ha yeeshee dalamuu iyagaa dulmiyey anfusahum nafahooda dulmiyey oo famaa aqnad kamay tarin canhum iyaga aalihatum ilaahyadoodii allatii aalihadaasoo yadcuuna ay caabudayeen min duuni illaah ilaahay sokadii min shayin ay shay a waxba umay tarin lamaa jaaa goortuu u yimid amru rabbik rabbigaa amarkiisii cadaabku goortuu soo gaadhay asnaamtoodii waxba umay tarin wamaa zaaduuhum umay kordhin hayra tatbiibin waxaan halaag iyo khasaaro ahayn umay soo kordhin wakadalika akhdu rabbik wakadalika sidaasoo kale u ahaaday ay mila dalika alahdi almadkuur qabashadaa lasoo sheegay oo kale ayaa akhdu rabbik rabbigaa qabashadiisu ahaatay idaa akhada alquraa magaalooyinka marka uu qabto macnaha ehelkeeda iyo dadka degan walxaal hiya iyadu qaryooyinkaasi daalimatun mid daalima ay too dulmiga fashay oo macnaha ehelkeedu ay dulmi faleen ilaahay qabashadiisu waa taa u kuwaa soo qabtoo kale markuu dad qabanaayo waayo ina akhdahu ilaahay qabashadiisu aliimun ay mu'limun mid waxanuujisa weeyi shadiidun oo daran ina fii dalik madkuurkaa lasoo sheego qabashadaa iyo cuquubadaa ah waxa ku sugan la aayatan calaamad iyo astaan lagu cibro qaataa ku sugan liman mid baanay ugu sugan tahay kaasoo khaafa ka cabsooday cadaab alaakhirati aakhiro cadaabkeeda ruuxa ka cabsoonaya ayaa calaamadu ku cibro qaataa ugu sugantahay cadaabkaa hore dalika maalinkaa qiyaame yowmun maalin weeyi maalinkaasoo majmuucun lasoo ururinayo o lasoo kulminayo lahu ay fiihi dhexdiisa annaasu dadka lasoo kulminayo ama lahu ay lixisaabihi xisaabtiisa annaasu dadka loosoo kulminayo wadalika yowmka qiyaamaha ama aakhiro yowmun maalin weeyi maalinkaasoo mashhuudun la xaadirayo wamaa nuakhiruhu dibna uguma dhigayno maalinka qiyaame ilaa liajalin ilaa muddo darteed mooyaane muddadaasoo macduudin la tiriyey yacni muddo tirsan oo go-an oo inta ajasha adduunyada ka hadhay a darteed mooye si kale dib uguma dhigayno ee ajasha adduunyadu markay dhammaato ee wakhtiga saacadda ay gaadho way dhaca way dhacaysaa markaasi dib u dhici mayso yacni dib u dhac iyo dambaysiis dambe ma jire e mar haddii wakhtigu uu gaadho dee toos bay u dhacaysaa alla waxau ihi yowma yaati yowma maalin yaatuu imanayo yowmkaasi aakhiro ama qiyaamadu maalinkaa uu imanayo xus dadkana xasuusi laa takallamu ma hadlayso maalinkaas nafsun nafina ma hadlayso waa min baabi xadfi ixda taa-ayno ay laa tatakallamu hadli mayso nafsun nafina hadli mayso ilaa biidni ilaahay ogolaanshihiisa iyo fasaxiisa mooye naf kale waxa weeyaan juuq odhan mayso fa minhum haddaba dadkii waxa ka mid ah shaqiyun mid guul daraystay iyo wa saciidun mid guulaystay fa ama aladiina kuwii miyaa shaquu guul daraystay fa fi naari naarta dhexdeeday ku sugnaadeen oo lahum waxaa ugu sugan fiihaa naarta dhexdeeda zafiirun qaylo dheer iyo wa shahiiqun hiin raag hoose ayaa ugu sugan khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa naarta dhexdeeda maadaamat isamaawaatu samooyinku intay daa'imsan yihiin iyo walardu arladu macnaha weligoodba waa ku waarayaan ilaa maa shaaa rabbuk ilaa man mid mooyaane kaasoo shaa uu doono rabbuka rabbiga oo cusaadii muslimiinta ah oo iyagu ku waari maayaane waa laga soo saarayaa marka macaasida laga maydho waayo ina rabbaka rabbiga facaalun waa mid falid badan oo samayn og limaa yuriidu waxa uu doono waa mid u falid badan wallahu aclam intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online